bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
waraha ammaanka ee qaramada midoobe oo si kulul uga hadlay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka ceelbaraf ee shabeellaha dhexe ciidamada galmudug oo gacanta kusoo dhigay gaari siday maandooriye aad u fara badan
faahina ka soo baxaya dil askari ka tirsan ciidanka dowladda loogu geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiira
qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay doorashada madaxtinimo ee dalka soomaaliya oo dhacaysa shan iyo tobanka bishan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya oo kulan la yeeshay danjiraha imaaraadka u fadhiya soomaaliya iyo ururka taalibaan oo amaro culus duldhigay haweenka ku nool gudaha dalka afghanistan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna duhurnimo kusoo dhowaada isagii oo dhan
haddii aan ku bilowno golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si kulul uga hadlay weerarkii xubno ka tirsan al-shabaab ee ku qaadeen deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dalkaasi burundi khasaare kala duwanna ay ku gaarsiiyeen waryahayga cali aadan axmed ayaa warkan dhammaystiray
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si kulolo cambaareeyey weerarkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada midowda afrika ee soomaaliya admis ay ku leeyihiin deegaanka ceelbaraf oo ku yaala gobolka shabeellada dhexe halkaasoo ay ku dileen ilaa iyo soddon askari oo u dhashay dalka burundi war-saxaafadeed ay soo saareen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayay tacsi ugu direen ehelada dadkii ku nafwaayey weerarkaasi gaar ahaan dowladda iyo shacabka dalka burundi waxayna u rajeeyeen caafimaad deg deg ah xubnaha uu dhaawaca soo gaaray golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin dadaalka ee wado dowladda federaalk soomaaliya iyo admis ay ku doonayaan inay kaga hortagaan khatarta ururka al-shabaab golaha ammaanka ayaa si gaara u tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo guulaha ilaa iyo hadda laga gaaray soomaaliya iyo weliba kor u qaadista taageerada loo fidiyo ciidamada amniga ee soomaaliya iyo kuwa admis xubnaha golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo dembiilayaasha abaabuliyaasha maalgeliyaasha iyo kuwa lacagaha ku bixiya falalka argagixisnimada si markaasi lana horgeeyo sharciga war-saxaafadeedka ay soo saartay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa intaasi waxa uu ku sii daray xubnaha golaha ammaanka ayaa waxay mar kale ku celiyeen in dhammaan falalka argagixisnimadu ay yihiin dembiyo aan qil loo raadin karin iyadoo aan loo eegeynin waxa ku kalifay meesha laga geystay goobta laga geystay iyo cidda loo geystayba xubnaha golaha ammaanka ayaa mar kale sheegay inay ixtiraamayaan madax bannaanida siyaasadeed dhuleed iyo midnimada soomaaliya
ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa gacanta ku dhigay gaari siday maandooriyaal aada u fara badan sida uu ku waramayo waryaheena saleebaan cadaala ciidamada booliska maamulka galmudug ee degmada caabud waaq ayaa gacanta ku dhigay gaari nuuciisu ahaa nooha oo ay saarnaayeen afar iyo toban kaartoon maandooriyaha loo yaqaano qamriga oo si qarsoodi ah loo gelin rabay magaaladaasi guriga oo lagu qarinayay gurigan oo lagu qarinayay ku yaala xaafada oktoobar ee degmada caabud waaq ayay ciidamadu xogtiisa heleen kadibna ay gacanta kusoo dhigeen gaariga iyo qamrigii saarnaaba saraakiisha ciidanka booliiska maamulka galmudug ayaa warbaahinta u sheegay inaysan goobta ugu degin ninkii waday gaariga iyo shaqsigii lahaa guriga ayna ku daba jiraan raadintooda islamarkaana lasoo qaban doono si sharciga loo horgeeyo laamaha amniga maamulka galmudug ayaa marar kala duwan waxa ay sidan oo kale gacanta ugu soo dhigeen maandooriyaha noocyadiisa kala duwan sida qamriga iyo xashiishka iyagoona ciidamada uga digay dadka ka ganacsada waxyaabaha maangadooriya
saleymaan waa mahadsan tahay markan haddaan eegno beledweyn wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay sheegayaan in kooxo haweysan ee dil ka geysteen magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan sida ay warbaahintu ku xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah kooxda ayaa la sheegay inay dileen askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo si weyn looga yaqaanay magaaladaasi askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray shuute cabdulaahi oo ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada beledweyn kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen waxaana halkaasi gaaray ciidanka booliska dowlad goboleedka hirshabelle oo halkaasi ka sameeyey baaritaano kala duwan inkastoo baaritaanada ay sameeyeen aysan wax faahfaahin aysan ka bixinin ilaa iyo hadda ma jirto warar dheeraada oo kasoo baxaya dilka loo geystay askariga caanka ka ahaa gudaha magaalada beledweyne iyo dableydii dilka u geysatay mana jiro wax wara oo kasoo baxay laamaha amniga magaalada beledweyne iyo taliska booliska hirshabelle halkaas oo baaritaano kala duwan ay ka sameeyeen
qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorashada madaxtinimo ee shan iyo tobanka bishan ka dhici doonta magaalada muqdisho qaar ka mid a wariyaasheenna oo mikrofoonka la dhex maray bulshada magaalada muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ku cabiray dareenkooda ku aadan doorashada shan iyo tobanka bishan mey ee madaxtinimo ee ka dhici doonta teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho waa dhowahay magacayga faado mukhtaar shiiq waaye maanta waxaan ku faraxsanahay inaan kulan la yeesho ama aan la kulmo idaacadda dalsan insha allah horta dowlad nabada ilaahay hanoo dhaliyo laakiin aniga waxaan jeclahay haddii aan ra'yigayga dhiibanayo inuu madaxweyne nooga noqdo dalka cabdiqaadir cosoble cali
aragtidayda oo ku saabsan madaxweynahan jeclaan lahay inuu dalka madaxweyne ka noqdo doorashada toddobaadka dambe dhacaysa waxa weeye anugu waxaan u arkaa marxaladda maanta la taagan yahay waxaa sabata bixin karaan isleeyahay awalna waddanka horey hogaamiye uga soo ahaa hogaaminahayey maxamed cabdulaahi farmaajo marka anugu waxaan aaminsanahay in waxa weeye mar kaleeto iyo mar kale waddanka uu hogaamiyo saasaan jeclaan lahaa anugu aragtideeda waa waa jadwalka horta cariiri waa yahay sida muuqata waana iska caddahay oo dee waxba maaragtay musharaxiinta tiradooda iyo marxaladda iyo marka la fiiriyo waa waa waa waa waa waa wax aad iyo aad u cariiri u ah laakiin haddii lagu dadaalo waxaan is leeyahay waa hirgeli karaa in waqtigu ku darsadana waa macquul saasaan is leeyahay saas haddii ilaahay ilaa haddii ilaahay kusoo adaa mudan niga waxaan u arkaa toban shanta meey in la doorto madaxweyne fiican oo dalka u qalmo ee sida maxamed cabdulaahi farmaajo kale in lagu soo celiyo waddanka wuxuu ka dhigay sidaa u jeedaan ciidanka wax walba oo dhisay laakiin haddii madaxweyne kale la doorto waxaan maleeyahaa inay dalka oo hoos u dhici doono adeer waa dhowahay aniga cabdulqaadir xasan baa la yidhahdaa doorashada shan iyo tobanka mey waxaan filahayaa middii lagu guulaysta inay noqoto xildhibaanada soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmahayaa inay isbeddel la taaban kara sameeyaan oo dhaartii ay dhaarteen ay ka dhabeeyaan oo kitaabku uusan qaban annagoo masalayn muxuu ahay ku hadlaaya magaca ummadda soomaaliyeed ummadda shacabka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaya waa dardaaran kitaabka ilaahay haska ilaaliya kii la dhinac mara kitaabka oo laaluus iyo bakhti qaatana ilaahay baa u jeeda waaan la xisaabtami doonnaa midda kaleeto dadka aqoon-yahanada ah oo cusub oo barfasoorada ha noo dooreen odayaashan isbarbaryaaca ordahaya oo xukumdoonka ma u baahnin waxaan rabnaa barfasoorada cusub oo lacagna rabin laaluusna rabin dalka iyo dadkana u shaqaynaya diinta inay noo dooraan intaasaan ka codsanaynaa
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayay kuwaasi ahayn oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashada madaxtinimo ee dalka soomaaliya iyo sidoo kale sida iyagu ay u arkaan markan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu kulan la yeeshay danjiraha imaaraadka carabta u fadhiyo dalka soomaaliya waryahayaga cabdirasaaq sakaafa ayaa warkan sii dhammaystiraya gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maanta hooyga uu muqdisho ka degan yahay waxa uu ku qaabilay maxamed axmed cusmaan cali al hamdaadi oo ah safiirka dalka imaaraadka carabta u fadhiya gudaha soomaaliya gudoomiyaha ayaa safiirka ka gudoomiyay hambalyo uu markaasi uga siday dalkiisa kaa oo ku aadan gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana dhowaan uu ku guuleystay doorasho ka dhacday gudaha soomaaliya gudoomiyaha ayaa danjiraha imaaraadka carabta waxa uu markaasi kula dardaarmay in ay sii laba jibaaraan dadaalada horumarineed oo ay dalka ka wadaan iyo sii xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha ah waxaana markaasi imaaraadka carabta ay qeyb ka yihiin dowlada dowladaha taageera dowlada soomaaliya marka la eego dhanka dhaqaalaha iyo weliba marka la eego inay wax ka qabtaan abaaraha ka jira gudaha soomaaliya oo dhowr jeer markaasi deeq raashin ay soo gaarsiiyeen gudaha soomaaliya gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa isagu waxa uu maalmihii ugu dambeeyey u waday kulamo kala duwan uu la yeelanayo madaxda ugu sareysa dalka siyaasiyiinta qaar kuwaas oo kaga arinsanayo hanaanka doorashooyinka dalka islamarkaana la filayo in dhowaan shan iyo tobanka bisha may la qabto doorashada madaxtinimo ee dalka waxaana markaasi shalay ahayd markii uu kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan kaasi uu kaga hadlay arinta ku saabsan xildhibaanada dhowaan laga soo doortay degmooyinka ceelwaaq iyo garbaharey taasoo ah caqabad markaasi marka la eego ku ah hanaanka doorashooyinka dalka waxaana markaasi la filayaa in dhowaan ay kasoo saaraan marka la eego guddoon markaasi qeyb ka noqonayo maadaama soddon iyo laba xildhibaan ay ka socdaan maamul goboleedka jubbaland islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey ay ka qeybgaleen shirarka ay yeesheen golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si kastaba ha haatee soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in markaasi dhowaan ay ka dhacdo doorashada madaxtinimo ee dalka iyadoona markaa ay gebagabo mareyso jiitan dheer kadib waxaana la filayaa in dalku uu yeesho madaxweyne dastuuri ah
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiya hadalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ururka taalibaan ayaa waxay xanibaado kala duwan iyo sidoo kale shuruuco horle ay kusoo rogeen haweenka ku nool gudaha dalkaasi afghanistan taalibaan ayaa maanta oo sabti ah waxay soo rogtay mid ka mid a shuruucda ugu waaweyn ee dalkaasi oo dhanka haweenka ku saabsan tan iyo markii xukunka ay dib ugu soo laabatay iyagoona haweenka amray in guud ahaan goobaha bulshada iskugu timaado markay tagaan inay qaataan xijaabyada ururka taalibaan oo bishii agoosto aana kusoo gudubnay ee sanadkii hore dalkaasi dib ula wareegay sidoo kalena soo rogayay ama hadda soo rogaya sharuuco ka yara jilicsan kuwii hore ee sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyo labada kun iyo kowdii ayaa hadda waxaa loo arkaa inay yihiin shuruuco aada u adag sidoo kale waxay hadda si tartiib tartiiba haweenka dalkaasi ku nool ugu soo rogayaan shuruuco kala duwan iyagoo horey kaga mamnuucay shaqooyinka dowladda goobaha waxbarashada iyo in ay dumarka u safraan magaalooyinka ka baxsan dalkaasi iyagoo aanan la socon qof maxram ah sidoo kale maanta oo sabti ah ururka afghanistan hogaamiyahooda iyo sidoo kale ururka taalibaan hogaamiyahooda xabiibatullaahi akerdizan ninka lagu magacaabo ayaa wax uu ku dhawaaqay in haweenka loo baahanya inay is asturaan kadib markii ay yimaadaan goobaha dadku isku yimaadaan sidoo kale ay qaataan dharka dhaqanka dalkaasi laga qaato waa sida hadalka uu dhigay sidoo kale waxaa haweenka da-doodu aadka u yar tahay iyo sidoo kale kuwa aan weli qaangaarin lagu amray inay wejiyadooda daboolaan marka laga reebay indhaha maadaama markii ay la kulmayaan ama goobaha bulshada iskugu timaada ay imaanayaan loo baahan yahay inay is asturaan sidoo kale markii loo eego hogaamiyaha guud ee ururka taalibaan ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay muhiim ay tahay haweenkii aanan shuruucahan la fulin karin ee guryahooda ay ku sugnaadaan oo aysan imaanin goobaha ay isugu yimaadaan dadka oo aadka ugu faraha badan guud ahaan warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan duhurnimada waa naginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel